mahmaahyadii cutubka labaatan iyo siddeedaad kuwa sharka lahu waxay cararaan iyadoo aan ciduna eryanayn laakiinse kuwa xaqa ahu waxay u dhiiran yihiin sida libaax oo kale waddan xadgudubkiisa aawadiis amiirradu way badan yihiin laakiinse ninkii waxgarasho iyo aqoon leh dawladdiisu way sii raagtaa miskiin masaakiinta dulmaa waa sida roob dhulka xaadha oo aan cunto ka tegin kuwa sharciga ka tagaa waxay ammaanaan kuwa sharka leh laakiinse kuwa sharciga dhowraa ayaa iyaga la dirira nimanka sharka lahu garsooridda ma gartaan laakiinse kuwa rabbiga doondoonaa wax walbay gartaan kii jidad qalloocan ku socda inkastoo uu taajir yahay waxaa ka roon miskiinka daacadnimadiisa ku socda ku alla kii sharciga dhowraa waa wiil aqli leh laakiinse kii raaca kuwa cirta weyn aabbihiisuu ceebeeyaa kii korsaar iyo ribo maalkiisa ku korarsadaa wuxuu u ururin doonaa mid masaakiinta u naxariista kii dhegtiisa ka leexiya inuu sharciga maqlo xataa baryootankiisu waa karaahiyo ku alla kii kuwa xaqa ah jid shar ah ku ambiyaa isagaa ku dhici doona godkiisa laakiinse kuwa qumanu wax wanaagsan bay dhexli doonaan taajirku waa isla aqli weyn yahay laakiinse miskiinka waxgarashada leh ayaa isaga kashifa kuwa xaqa ahu markay guulaystaan waxaa jirta ammaan weyn laakiinse markii kuwa sharka lahu sara kacaan dadku waa dhuntaa kii xadgudubyadiisa qariyaa ma liibaani doono laakiinse kii qirta oo haddana ka tagaa naxariis buu heli doonaa ninkii mar kasta cabsadaa waa barakaysan yahay laakiinse kii qalbigiisa sii adkeeya masiibuu ku dhici doonaa talihii shar lahu wuxuu dadka masaakiintaa ku yahay sida libaax ciyaya iyo sida oorso weerar ah oo kale amiirkii garaad daranu waa nin dulun weyn laakiinse kii neceb faa'iidada xaqdarrada ah cimrigiisuu dheerayn doonaa ninkii nin dhiiggiis qaba wuxuu carari doonaa godka oo nin ayaanu ka joojin ku alla kii si quman u socda waa la samato bixin doonaa laakiinse kii si qalloocan laba jid ugu socdaa haddiiba wuu dhici doonaa kii dhulkiisa beertaa cunto badan buu ka dhergi doonaa laakiinse kii wax matarayaal raaca wuxuu ka dhergi doonaa cayrnimo ninkii aamin ahu aad buu u barakoobi doonaa laakiinse kii taajirnimo ku degdegaa ma taqsiir la'aan doono ma wanaagsana in dadka loo kala exdo iyo inuu nin xabbad kibis ah u xadgudba toona kii taajirnimo ku degdegaa waa qumay mana oga inuu cayroobi doono kii nin canaantaa wuxuu marka dambe heli doonaa raallinimo ka badan kan carabka ku faaniya kii aabbihiis ama hooyadiis wax ka dhaca oo haddana yidhaahda taas xadgudub ma aha wuxuu saaxiib la yahay kii wax dumiya kii hunguri weynu muran buu kiciyaa laakiinse kii rabbiga isku halleeya waa la barwaaqaysiin doonaa kii qalbigiisa isku halleeyaa waa nacas laakiinse ku alla kii si aqli ah u socda waa la samato bixin doonaa kii maskiinka wax siiyaa ma baahan doono laakiinse kii indhaha ka qarsada aad baa loo habaari doonaa markii kuwa sharka lahu kacaan dadku waa dhuuntaa laakiinse markay halligmaan kuwa xaqa ahu way sii kordhaan